sidoo kale dhowaan shirka maraykanka ka dhacay ee afrika iyo muxuu ahay maraykanka waxaan uga soo hadalnay arinta heshiiska la yirahdo heshiiska agoa oo muxuu ahay afrika fursadaha ganacsi iyo fursadaha dhaqaale ee maraykanka ay kula macaamili karta leh arintaas oo badeecadaha afrika lagu laga wadamada afrika ee heshiiskaas galay badeecadahooda si oo cashuur dhaaf ah loo geyn kara dalka maraykanka dalka maraykankana waad ogtihiin suuq aad iyo aad u ballaaran waay arrimahaasna heshiisaan kasoo galnay gabagabadii ayuu marayaa iyo dabagalkeedii wax farsamooyin ah ayaa ka dhiman sidaas daraaddeed badeecadaha dalka soomaaliya lagu farsameeyo ama dalka soomaaliya kasoo baxay waa suuqa suuqyada maraykanka ayay tegi doonaan cashuur dhaaf ku tegi doonaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa maanta meesha aan joognala yahay nagu qiimeynin meesha aan u soconno ha laysu qiimeeyo waana meesha aan u soconno haddii alla yiraa